barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkan waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrban iyo f m-yada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa arbaco bisha maarshna waa labayo labaatan sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah saamaynta ay baraha isgaarsiinta bulshadu ay ku yeeshaan kor u kaca tahriibka dhallinyarada dhalinyarada badanka waxaa lagu hikiciyaa waa suuro facebooka qofkii xujooga dhanka dhalinyarada xujooga meel kaamu joogo caya dhalinyarada laasacanoodna sawirkaas arkaysaa isma weydiinaysa meeshii uu ka yimi iyo meeshuu joogay wuxuu cuno boqol doorar ba la siinaya boqolkaa doorar waxaa weeye dharkiisa iyo cuntadiisa isagii baaba daalaca reerkiisii waxuu soo dira iska daa saddex sano afar sano dambo oo dhan kulan ka dhacay xarunta qaramada midoobe ayaa la isugu keenay kun iyo shan boqol oo dhallinyaro ah oo barta siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah dhallinyaradan ayaa koox walba la siiyey in ay matalaan dal aanay u dhalan talow soomaaliya cidima ku matasha kulankaas wiil oo mataqaana ka imaaday mexico ka imaaday ama italy so aniga imaaday inay weydiyo mataqaana ka waran for example soomaaliya mataqaana stricta dhibaatada good governance of poverty so in government fiican in list garo inuu tackle garay problems of mataqaana of poverty heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah
waa halis jacayl waa howla adduun marna waa hiddo ma huraano loo hawen yahay marna waa hiddo ma huraano qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad idaacaddeenna ku maqli doontaan marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa maraykanka iyo kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in tijaabo gantaal oo ay samaysay kuuriyada waqooyi uu fashil ku dhammaaday afhayeen u hadlay taliska ciidamada maraykanka ee basifiga ayaa sheegay in ay u muuqatay in gantaalka uu qarxay dhowr ilbiriqsi kadib markii lagu tuuray jasiiradda kaalma ee ku taala qaybta bari ee dalkaasi milatariga kuuriyada koonfureed ayaa iyaguna sheegay in bilowgii tijaabadan ay u muuqatay mid aan caadi ahayn labada dalba ma aysan bixin faahfaahin ku saabsan nooca gantaalka la tijaabiyey waxaana labaduba ay sheegeen in weli ay wadaan inay fasiraad ka bixiyaan wixii dhacay horaantii bishan kuuriyada waqooyi waxay tijaabisay afar gantaal oo nuuca kuwa laga hago ah kuwaasi oo ay ku riday meel ka baxsan xeebta jabaan iyadoo kaga jawaabaysay dhoolatusyada militari ee maraykanka iyo kuuriyada koonfureed oo ay kuuriyada waqooyi u aragto isku diyaarin dagaal
hay-ad la socota dagaalka dalka suuriya ayaa sheegtay in duqeyn la rumaysan yahay inay fuliyeen isbahaysiga maraykanka uu hogaaminayo ee saddex iyo soddon qof ku dishay iskuul ku dhow magaalada muhiimka ah ee raqa kooxda la socodka xuquuqda aadanaha ee suuriya waxa ay sheegtay in weerarka uu xilli hore maalintii talaadada ka dhacay xaafadda almansuura islamarkaana iskuulka la weeraray uu gabaad u ahaa dad ku barakacay dagaalka suuriya raqa waa caasimadda ay sheegtaan kooxda daacish waxaana qabsashada magaaladaasi ay tahay muhiimadda koowaad ee ciidamo kala duwan oo uu maraykanku hogaaminayo isbahaysiga maraykanka uu horkacayo oo ay ku jiraan dhowr iyo toban dal oo kale ayaa duqeymo ku waday magaalada raqa maalmihii dhowaa xog laga helay isbahaysiga ayaa muujinaysa in qiyaastii labaatan duqeyn ay maalintiiba ka dhacday magaaladaasi maalmihii sabtida axadda iyo isniintii
halkaa warkaasi kala socotaana waa v o a washington waana barnaamijkii dhallinyarada maanta dhallinyaro kala duwan ayaa ku dooday in baraha isgaarsiinta bulshada ama xiriirka bulshada ay door weyn ka qaataan korukaca tahriibka waxayna ku sababeeyaan in dhallinyarada ku nool wadamada qurbaha ay baraha isgaarsiinta bulshada soo dhigaan muuqaalo qurux badan oo ay ugu gacan haatinayaan saaxiibadooda dalka ku sugan arrintaasi ayaa waxaa sheegaya inay hiyi kiciso dhallinyarada dalka ku sugan haddaba wariyaha v o eda ee laascaanood cabdikariin olol ayaa qaar ka mida dhallinyarada laascaanood arrintaasi wax ka weydiiyey magacaygu waa cabdiqan cabdilaahi cumar waxay ku yeelatay saameyn aad weyn siiba baraha bulshada ee dadku soomaalida ugu xidhiidhay facebooka inankii baa markuu xaggaa tago wuu meeshii kaamka ahayd ee ku jiray lagu garantiinay intuu ka soo lugeeyo oo ilaa shan kilomitirba laga yaabo inuu soo lugeeyo buu dabaqyada dhaadheer ee yurub intuu isku soo sawiro uu facebook soo dhigayaa yar kale ee soomaaliya joogayna wuxuu odhanayaa warba weliba meeshii baa joogtaa xagga shukaansiga xitaa hablihii waxay u jajaban yihiin markay la hadlayaan baraha bulshada idhamada qurbaha jooga marka aad bay saameyn ugu yeelatay waxa layska tashkiiliyo ee laga wada xidhiidho waa baraha bulshada waxyaabaha markaa dhallinyarada had iyo jeer qaadaya inay qayb ka noqotaan baraha bulshada oo dhallinyaradu ay ku sii jiidayaan markaa masawirada iyo muuqaalada iyo dhulkan barafkale iyo markaa wacyigelin kaloo dhanka tahriibta ay bilaabaan walaahi dee horta waxaa fiican marka qofkaas qurbaha joogaa uu kuu soo sawiro waxyaalaha barafkee waxa inaad adiguna u sawirto nimcadaad haysatay xornimadaa ku soconaysay waxyaalahawaxyaala badan oo aynu dhulkaa kaga wacanaa jirta laakiin markaad u sawirto dhallinyaradiiyo la wada joogo kubaddiiyo la ciyaarayo waxyaala badan oo liidi ku noqon kara qofka baa jiri kara oo dacaayaad la sameeyo wadanka lagu faaninayo oo baan kula talin lahaa anigu horta dadka ugu badan ee haddeer ma wakhtigii hore wakhtigii hore haddaan eegno labada kun iyo bilowgeedii ilaa labada kun iyo sideedii meelaha dhallinyaradu waxay u tahriibi jirtay dhalinyaro doonanaysadhallinyaro doonanaysa wax la yidhaahdo nolol oo shaqo iyo wax raadsanaysa iyo shee dadkooda usoo wax u taraan laakiin hadda dhallinyarada ugu badan waxay u tahriibaan hebel baa maqan sida hebel ugu tegi lahaayeen facebook usoo fadhiisan lahaayeen ma eegayaan qofkan jooga muxuu samaynayaa jaatika haddii lagala hadlo runtuu u sheegaya wuu camanaya qofka yurub jooga wuxuu odhanayaa waa meesha waxba kuma hayno kaan baanu ku jirnaa laakiin qofku wuxuuse odhanaya qofkan qofka markuu yurub tagana waa bilaa camalo afar laatanka saaca wuxuu fadhiyaa baraha bulshada marka wakhti walba markuu fadhiyo dad badan buu tashkiilin karaa marka waxaan jeclaan lahay in aada looga wacyigeliyo hadda qofka tegayna waxna kama soo faa'iido reerkoodana waxna ma soo faa'iideeyo bismillaahi raxmaan raxiim ani magacayga waxaa dhahay maxamed cabdi yuusuf waxaan joogaa gobolka sool gaar ahaan laascaanood ani yar walaalanahay baa iga tegey laba sannaad maqan yahay wax uu soo celiyey haddeer aan ka hayno fidbaagan ka haynan ma jirto ma garat marka dee dhallinyarada badana horta waxaa lagu hiyada badanka waxaa lagu hikiciyaa waa suuro facebooka qofkii wuxuu jooga dhanka dhallinyarada wuxuu joogaa meel kaamu joogo aya dhallinyarada laascaanoodna sawirkaas arkasa isma weydiinaysa meeshii uu ka yimi iyo meeshuu joogayo wuxuu cuno boqol doorar ma la siinaya boqolkaa doorar waxa weeye dharkiisa iyo cuntadiisa sagii waaba daalaca reerkiisii wax usoo diro iska daa saddex sano afar sano dambe oo dhan waxba ma soo celinayo feedback ma soo celinayo marka baraha bulshadu markaa saameyntaasi dhallinyarada si weyn bay ugu sii badanaysaan aad ugu sii badansa waxaa lamber kow lamber kow waa media facebooka sawirada qurux badan dabaqa hoostiisa ay ku gelayaan laakiin kastoo hadda laascaanood meel qurux badan iyadana sawir loo galo ay jirto adeer dabaqii waa la sameeyey garoomadii rooggaa la sameeyey sideed laamiyaa la sameeyey magaalo quruxda fooqyo badan baa la sameeyey meel sawir loo galo way jirta laascaanoodba waxaa leeyahay baraha bulshada dadka qaarkood isticmaala dhallinyarada inaysan dhulkiiba joogin oo qaar ay been sheegayaan oo kale bal ka warranoo magacii uu ku qoranaya oo kale bal iga sheeka arrinkaas dhallinyarada badanaadhowrkisbadadhalinyarada tagtay mid walba wuxuu sawirtayba meel asiilaan fiilaan meeshuu ku aadi lahaa sawirada qurux badan baa arkay sii sawirtay buu hore dhaqajiiba bartaas aan u sawirtay qurux badan ee aragtada ee fooqa ma u socdaa baanu marka ma la odhan karayaa baraha bulshadu qayb bay ka yihiin tahriibka iyo in dhallinyaradu ay tahriibto in facebook iyo lambar kow kata lambar kow baraha bulshada media waliba haweeye sheeg facebooka lambar kow whatsappka feebarka lambar kowgii waxaas dhan
warbixintaasina waryaheena cabdikariin olol ayaa noo soo diyaariyey halkaad kala socotaana waa v o a washington nurow marka la leeyahay dhallinyarada facebooka iyo baraha kale bulshada sida snabjatka looga gacan haatiya malaha waa waa waxyaabaha dadka qaarkii sameeyaanoo capital hillko kale hor istaagtay congresska mareykanka ha dhallinyaro badanaa jiro ayaa waxaa leedahay halkaanay ka shidan tahay
dhalinyaro laakiin badan uma sheegaysid qabowga iyo barafka iyo dheelmadka iyo wax walba see wakti u leeyihiin iyo nasiina la-aanta ya dhalinyarada qaarkood falastiina markay yimaadaan dalalka qurbaha qaara dhiirigelin maaragta ka hela oo isdhaha talow adiguna ee, wadankaada ma laga yaabaa inuu sidaa noqdo ee, sanadaha soo socda qaarkoodna waxay u yimaadaan ama ay sameeyaan inay isaga baashaalaan een, quruxda iyo bilicda dalalkan laakiin ee, dadka qaar waxay dhahaan miyaysan ogeyn inuu inaysan dalkan uusan ahayn dal ay iyagu dhisan weliba cagaarka ma Cag- aha mid dhulka kasoo baxay waa mid sida roogoo kale loo goglo aad iyo aad marka a- dadka qaarna waxay leeyihiin taas ayaa ka mid ah waxyaabaha dhiirigeliya tahriibka duhur wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a in ka badan kun iyo shan boqol oo dhallinyaro ah oo ka kala socday daafaha caalamka ayaa la isugu keenay xarunta qaramada midoobey kuwaas oo badankood ay bartaan siyaasadda iyo diblomaasiyadda dhallinyaradan ayaa loo qaybiyey kooxo kala duwan waxaa koox walba la siiyey inay matalaan dal gaar ah iyaga oo xarunta qaramada midoobey ku matalaya inay yihiin ergo dalkaasi su- uu soo dirsaday inta kulanka ha- dhallinyaradani uu ka socday xarunta qaramada midoobey ayaa loo ogolaa in ay doodo yeeshaan isbahaysiyo samaystaan islamarkaana ka faalloodaan dhibaatooyinka caalamka jibriil maxamed faarax waa wiil dhallinyaro ah oo kow iyo labaatan jir ah waxa uu ka yimid magaalada london waxaana uu ka mid ahaa dhallinyarada kulankaasi lagu casuumay jibriil waxaa loo asteeyey inuu golaha qaramada midoobey uu ku matalo dalka sbain haddaba kusoo dhowaada qaybta labaad oo ka mid ah waraysi uu waryaheena ismaaciil xuseen farjar uu la yeeshay jibriil soomaaliya So cidna aniga- matelaysa ها ومثل ها yaa matalaya Uh, wiil oo mataqaana ka imaaday uh, mexico ka imaaday ama italy so aniga ii imaaday in- inay i weydiiyo maga mataqaana ka waran for example um, somalia mataqaana stricta dhibaatada good governance of poverty so in government fiican in list garo inuu tackle garay problems of mataqaana um, of poverty so aniga ani ani abka- qofkas expert mogtahay ila qofkas wuxuu ku aqaana wadankiisii because wadanku uu ka imaado waa so dad kalen oo soomaaliya oo difaaciyeen aniga imaadeen waan in laga gartay hadlo governanceka soomaaliya in laga hadlo famirka laga hadlo in laga hadlo how to improve mataqaana the security problems in uh, muqdisho for example dhinaca kale haddaan ku weydi adigu maxaad baratay caadiyan een, eh, haatanoo maxaad ku jirta yeah um, hadda jamcada ku dhex jira um, university of london ku dhex jira uh, uh, adigana I'm studying uh, international relation and global politics Een, siyaasadda xidhiidhka caalamiga ah iyo siyaasadda dunida siyaasadda adduunka waan garta een, maxaa kuu kalifay inaad xiisaysid een, siyaasadda dunida iyo xidhiidhada caalamiga ah?
runta weligay had interest mug tahay in siyaasadda maaha just in internationally lakin local community because marka yaraa markii oo shan sano ka hor um, schoolkan ku dhex jiray aan isku sharaxay inuu parliamentka oo oo birmingham magaalada birmingham in isku sharaxay youth parliamentkasi oo dhalinyaraha parliamentka aan isku sharaxay and uh, meeshaas aan ka bilaabay kow inaa um, mataqaana inaa ina so- ina mataqaana in jeclaado siyaasadda maxaa tahay politics iyo legalka iyo of course most likely local community work so meeshaas ka imaaday my love for politics runta marku isku sharaxay ko back in 2012 kii um, youth parliamentka oo oo united kingdom waan gartay Een, da'daadu way imse jir um, low, uh, low, um, 21 koob iyo labaatan jir baa tahay Een, Mm.
maxaad jeceshahay mustaqbalka maxaa niyadaada ku jira niyaday runta maalin kasta niyaday wus- m- m- wus bedelaa camal alxamdulilah camal since oo u imaaday united nationka maanta eh, weekendkan u imaaday indhahey more and more kala furay inuu wax kala taim jirto adduunka in regards to how opportunities ay in jirto dadka iyo dhalinyaraha inay wax qabsan karaan but laakiin anigo as a futurekeygii as a time being insha allah ku tagay hadda after graduationka iyo next year inuu ku inuu ku- ku inuu ku tuuro mataqaana eh, masterkagi ina master inuu inuu ina master tiiba insha allah and then markas ka bacdi inuu go-aan ka gaaro haddii international affairska galayo haddii local community uh, politics in galayo waan gartay go-aan ka gaaro next year inshallah ka gaaro go-aankaas Een, haddaan hal mar ku noqdo kulankiinnii maxaa ka soo baxay gebagabadii oo kale maxaa laydin sheegay markii doodii iyo wixii soo dhammaadeen een, waqti intee se- la-eg ayay sii socotay um, so general assembly oo isku- isku imaaday alsasiini awardski iyo mataqaana dadka uh, kala baxayay best delegation iyo mataqaana dadka dadka ku fiicnaaday oo u hadal u fi- hadal fiicnaa iyo u speech fiicnaa iyo oo research u fiicnaa uh, inta laisku keenay uh, delegationka la siiyey scholarship dadka la siini inuu sanadkan again in imaado more conferences in dubai ka dhacayo iyo ruushka ka dhacayo iyo faransiiska ka dhacaya sanadkan insha allah so alxamdulilah waa la siiyey scholarship inuu junekan inuu ka qayb galo barnaamij isku mid ah in francisco iyo then octoberka iyo novemberka in dubai iyo insha allah magaciisa ruushka in- inuu ka qayb galo Marka- fogaanka soo wax ku tagle hadda waay interviewgan doon inaan ka hadlo inuu inuu wacayo magaciisa dhalinyaraha oo diasporaga oo canada iyo europe iyo magaciisa mareykanka waan gartaa inuu soo inuu inuu soo raadiya opportunities opportunities waa jirtaa fursado more badan baa about jira marka inay soo There's so raadiyaan many baad op- kula inay talinaysa soo raadiyaan is honestly there's so many fantastic opportunities out there imise dal baa kasoo qayb galay tusaale ahaanoo fursadda la siiyey tusaale ahaan in dhalinyaro matasho waa laba boqol iyo laba boqol laba boqol wadan laba Wadamo.
boqol marka waa inta qaramada midoobay ka kooban tahay iyo Kulli- dal walba fursad loo siiyey in cidi matasho kulli oo united nation ku dhex jiro aa la siiyey boos nicaragua somalia uh, burkina faso kulli kulli qof kas wadan aa la siiyey Wa- marka waxyaabaha aad ka hadlayseen een, Mhm.
ma mawduucyo lasoo diyaariyaba ahaydeen mise idinka laftigiina mawduucyo abuurayay iyo iskaashi iyo labo inaad wada labo- hadashaan isku mid- labada so kow ahayd waay mogta saddex maalin ahayd conferencekan maalinta koowaad ahayd mawduucihii lasoo diyaariyay waaye so aan lasii obviously aniga commissionka ka hadli karaa bes runto laakiin commissionkay waxaa commission soo diyaarin ahayd saddex saddex saddex topics soo diyaarin ahayd waay human trafficking so magaciis ah, way og tahay ah, dad badan ah, Een, tahriibka iyo mediterraneanka mataqaana eh, libya meelaha kasaba baxo oo badda soo soo badda ku dhintaan ilaana xariistaba dadka badda ku dhintaan mataqaana oo talyaanigu doona ee yuruba soo galaan soomaalina waa ku dhex jirta problemkaas that's why markii la imaaday wiilkii imaaday oo i weydiiyey questionkan waraa why oo dhalinyaraha soomaaliya joogo oo badda soo doontaas soo karaan inay yurub imaadaan i say to them is because bad governance jirto governmentku u baahan Dawlad yahay xumo.
in more dowlad xumo jirto waa ina dowladda ina hadda bilaabto waa ina focus ka saarta dhalinyaraha oo soomaaliya jooga xoog la saaro ku- 'cause waa dadkaas waa dadka waddanka dhisaya maaha kuwa diaspora diaspora diaspora oo ku taglay ina contribution siiya qurba joogta macnaha laakiin yes laakiin problemka loo baahayay in xoog la saaro investment la geliyo dadka waddanka ku dhashtay dadka soomaalina caadiga ah
jibriil maxamed faarax ayuu ahaa waxaana uu u waramayay wariyaheena ismaaciil xuseen farjar marka naax waxaan filayaa in lasoo gaaray eh, nuurow dhinacii heesaha maxaa noo heesaa kaalimaha heesaha falastiney waxaan dhegeystayaasha u ciyaari lahaa fanaanad da'yar waana fanaanada la yidhaahdo hoodo ah, maya ka laabo waa Haye.
safwaan halac Ho- eh, hoodo heestan waxaa la markale yidhaahdaa hoodo hoodo heesta la yidhaahdaa haa waxaan malayna inaad soo qorta falastiin waa kaasa aan heestii safwaan halac iyo hoodo wada dhegaysan
waa halis jacayl waa hawla adduun marna waa hiddo ma huraano loo hawen yahay marna waa hiddo ma huraano loo hawen yahay waa halis jacayl waa hawla adduun marna waa hiddo ma huraano loo hawen yahay marna waa hiddo ma huraano loo hawen yahay Qaysban cid la heesaa hurdi waaye allow aan helaa Ha, ha, ha, marwa hantiya hurdi waaye allow aan helaa Ha, cabsadoon halacsabayoon u hiloobe yarta haybsadoon halacsabayoon u hiloobe markaan hana qadeen hareera haddee cooda haybsadoon halacsadayoon u hiloobe cooda haybsadoon halacsadayoon u hiloobe habloo idil baan uga hadhayo umagegiba lay horkeenaa habkii qaysban cidla heesaa habloo idil baan uga hadhayo umagegiba lay horkeenaa habkii qaysban cidla heesaa urti waaye allow aan helaa Ha, ha, ha, marwaxantiya. Urti waaye allow aan helaa Ha, ha, ha, hooda hantiya. Hooda hantiya. Hooda hantiya. Hooda hantiya. Marwaxantiya.
heestii hooda aanu intaasi ku dhaafnay iyo fanaanka safwaan halac halkaad kala socotaana waa v o a washington waana barnaamijkii dhallinyarada maanta markana kusoo dhawaada ciyaarihii iyo axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha aynu ku bilownay waxaa caawa jira kulamo saaxiibtinimo oo caalami ah ciyaarta ugu xiisaha badanna waa tan dhex mari doontaa dalka jarmalka ah oo la ciyaari doona dalka england ciyaartan ayaa waxa ay ka dhici doontaa garoonka signal ee duna bark ee kooxda burushi dortmond ee magaalada dortmond ee dalka jarmalka dalka jamhuuriyadda jeega ayaa martigelin doona dalka lithuania qobrod ee kazakhistan ayaa ciyaari doonaa dalka scotlandna waxa uu martigelin doonaa waddanka canada dhinaca wararka ciyaaraha haddii aynu eegnana kooxda manchester united ayaa waxay u ogolaatay ciyaaryahanka qadka dhexe ka ciyaaraya kooxdaasi bastian schwansteiger inuu ku biro kooxda horyaalka maraykanka ka dhisan ee chicago fire heshiis labada kooxood dhex maray ayaa la isku raacay maalintii isniinta ahayd waxaana hadda ciyaaryahankan u baahnaan doonaa inuu ku baaso caafimaadka islamarkaana uu helo fiiso uu dalka maraykanka uga shaqaysto kabtankii hore ee xulka qaranka dalka jarmalka oo labayo soddon jira ayaa waxa uu saxiixay qandaraas hal sana ah sida uu ku warramay wargeyska chicago tribune ee ka soo baxay magaalada chicago waxaan aad uga murugsanahay inaan ka tegayo saaxiibo badan oo aan ku leeyahay kooxda manchester ayuu ku yidhi ciyaaryahankan war uu soo saaray hase yeeshee waxa uu yidhi waxaan aad ugu faraxsanahay in kooxdu ay ii ogolaatay fursadda aan ku saacidi doono kooxda aan ku biiri doono ee chicago fire ugu dambayntiina dalka ivory coast ayaa tababaraha cusub ee xulka qaranka dalkaasi u magacaabay ninka u dhashay dalka biljamka mark wilmots kaasi u bedeli doona macallinkii hore ee kooxdaasi michael dusayer tababare wilmots oo afartan sideed jir ah ayaa waxa uu dalka biljam macalin u ahaa intii u dhexaysay sannadii ilaa waxaana sidoo kale sannadii uu dalka biljam u hogaamiyey inay ka qayb galaan koobkii adduunka ee lagu qabtay dalka brazil waxaa shaqada laga celiyey bishii juulaay ee sannadii kadib markii dalka biljamka saddex iyo hal ay kaga adkaadeen xulka kubadda cagta wales ciyaar ka tirsaneed koobka qaramada qaaradda yurub macallinkii hore ee xulka qaranka dalka ivory coast michael dusayer ayaa waxa uu shaqada ka tegey kadib markii kooxda ivory coast ay ku hartay wareegga guruubyada ee koobkii qaramada qaaradda afrika ee bishii janaayo ee sannadkan dhacay xubintii cayaarahana waanaga intaas
axmed cali sheekh ayaana nala socodsiinayay xubinta ciyaaraha halka aad kala socoteenna waa v o a markaan aan ka codsado falastiin inay noo dulmarto qodobada wararka caalamka ugu door karoon mahadsanid nuur maraykanka iyo kuuriyada koofureed ayaa sheegay in tijaabo gantaal oo ay samaysay kuuriyada waqooyi fashil uu ku dhammaaday afayeen u hadla taliska ciidamada maraykanka ee baasifiga ayaa sheegay in ay muuqatay in gantaalka uu qarxay dhowr irbiriqsi kadib markii laga tuuray jasiiradda kaalme ee ku taala qaybta bari ee dalkaasi hay-adda la socodka dagaalada dalka siiriyana waxay sheegtay in duqeyn la rumaysan yahay inay fuliyeen isbahaysiga maraykanka uu hogaaminayo ay soddon iyo saddex qof ku dishay iskuul u dhow magaalada muhimka ee raqa kooxda la socodka xuquuqda aadanaha ee siiriya waxay sheegtay in weerarkaasi uu xilli hore oo maalintii talaadada uu ka dhacay xaafadda almansuura islamarkaana iskuulka la weeraray uu gabaad u ahaa dad ku barakacay dagaalka siiriya aad ayay u mahadsan tahay falastiin ayaa aanaha ina xasuusinaysa qodobadii wararka caalamka v o eeda duhurnimadan idin heysay markaana kaalimihii heesaha aan dib ugu laabanno heestii faaduma iyo fanaanka cali naaji heestaasi faadumo iyo fanaanka cali najiib dhegaystayaal waxa ay ganaanud u ahayd idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaana idinla socodsiinayey falastiin axmed iimaani anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo galabta inta aan dib dambe hawad ugu kulmi doonana waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
ficnaantii horeetiyo farxaddii aan soo siday